hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yino hufnaanbay ugu adeegaan ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walaf dhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kheerta wadi nagala socotaa kulanti wacaana wanaagsan idin lahaantiinaba meel weliba joogtaan iyo si weliba maqalka raadiyo idiin soo gaadhayo kusoo dhawaada barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni halkaad naga dhageysanaysaanna waa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megahartis dhobley nawaaxigeeda barnaamijka haweenka ayaa aalab aad ka dhageystaan raadiyaha sanguuni saacadu markay soo gaadha hadahan dhegeystayaal waxaa barnaamijka idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysa intuu hawada ku jira hadduu allaha u dalogolaado anigoo ah firdows axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed iyo horumarkoodii mustaqbalka dhow waxa ay kisanayaan toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadlaynaa haweenka waxbartay ee ku nool magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa gabdhaha waxbaranaya ugu baaqay inay kor u qaadaan aqoontoodii waxbarashadooda
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yino hufnaanbay ugu adeegaan
aqoontu waa sheyga qaabeeya ilbaxnimada aadanaha waxbarashaduna waa mid aada muhiim u ah oo aan lahayn gabadhii wiil balse inta badan gabdhaha ayaa la sheegaa inay ku yaryihiin dhanka waxbarashada inkastoo gabdhaha soomaaliyeed ay sannado ka hor dhanka waxbarashada ku liiteen balse waayadii dambe waxay u muuqatay inay aada ugu soo badanayeen goobaha wax lagu barto xilliyada hore waxaa jirtay in dadka waxbarashada aysan aada u danaynin balse ay fahmeen hadda waxbarashadii waxay tahay maadaama ay waxbarashadu tahay midda isku xidha adduunka waxaa jira dadii u saamixi weyday waxbarashada duruufo jira owgeed balse jecel inay waxbartaan dumarka soomaaliyeed oo halbowle u ah horumarka bulshada soomaaliyeed ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid ah adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga kuwaas oo lafdhabar u ah nolosha qoysas badan waxbarashada ayaa ah furaha nolosha waalid kastana waxa uu ku dadaalayaa carruurtiisa inuu wax baro si mustaqbalkooda u wanaagsanaado tirada gabdhaha ee wax ka barta iskuullada ku yaala magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa aada u sii badanayay waayadii dambe xilliyada ay gabdhuhu waxbarashada ku jiraan waxay la kulmaan caqabado dhanka waxbarashada ah taasi oo ah inay qabtaan hawsha guriga mararka qaarna ay sababi kadho gabdhaha inay waxbarashada ku adkaato iyadoo taasi jidho ayaa haddana waalidiinta qaar aysan fursado waxbarasho siinin gabdhahooda si kastaba ha ahaatee iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu issoo tarayay baaqi ku aadan inay gabdhaha ku dadaalaan waxbarashadooda ayaa haweenka waxbartay ee ku nool magaalada dhoobley waxay ugu baaqeen hablaha inay kor u qaadaan aqoontoodii waxbarashadoodaba haddaba waxaan waraysi la yeeshay qaar ka mid a haweenka waxbartay ee ku nool magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose iyagoo gabdhaha waxbaranaya ugu baaqay inay kor u qaadaan aqoontoodii waxbarashadoodaba ugu horeyn soo dhawow adigoo magacaaga inuu bilaabayo magacayga waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa goobta caafimaadka m c h-ka bosnia wallaahi waxaan dhihi karnaa haweenku waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed sababtoo ah hooyo la-aanteed ama haween la-aantiis wax kala socon lahaa ma jirto Ee, caqabadaha hadda ama fiicnaanta hadda aan hooyo- hooyo- hooyooyinka waxqabadka aan hadda aan u hayno ama ay iyagu hayaan wax lasoo koobi kara ma aha kow kowna kow kowna laguma soo qaban karo Ee, hadda kasoo qaad annagoo ahaan bahda caafimaadka haweenka meeshan waxaa ka shaqeeya toddoba gabdhood oo caafimaad u shaqeeya wacyigelin badanna u sameeya bulshada deegaanka dhoobley iyo nawaaxigiisa ku nool kuwaasoo waxqabadkii ay iyagu fareen usii gudbiya kuwa kale oo guryaha jooga marka waxqabad intaasaaba ugu filanba haweenka wixii loo qaban lahaaba waxaasaa uga sii waxaan aada ugu dhiirigelinayaa dhammaan bulshadeena soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan taasoo ay tahay aqoontii gabdhaha oo kor loosii kobcinayo gabdhaha waxaa weeye markii wixii ay qabteen mahadsanid lagu yidhaahdo ama kor loo qaado waxaad moodaa inay intii hore kasii dhaqaajinayaan dameerka faraska waxaa layidhi usha waxaa loogu garaacaa ha kasii badiyo barashada horta xirfadaha ama cilmi ha noqoto ama caafimaad ha noqotee horta waa wax aad iyo aad gabdhaheena loogu baahan yahay inay ka qayb qaataan gabdhaha gabdhaheena hadda wax baranaya oo waxbarashooyinka ku jira ama maadi ha noqote ama diiniyan ha noqotee waxaan ku boorinaynaa in ay waxbarashadooda ka guungaaraan si ay u noqdaan gabdhahaas adduunka soo bandhigaya waxyaalihii ay xirfadihii ay adduunka kala qayb qaateen dadkooda marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhuhu in ay markasta gabdhaha oo, ee, ka shaqeynaya goobaha caafimaadka oo walaalahooda ama hooyooyinkooda ah ay u yimaadaan oo wixii ay iyagu soo barteen oo biology ahaan ah ay ula yimaadaan si aan anaguna ugu sii dhiirigelino oo gabdhihii theory bay yaqaaniin aan practicalkiina aan u barno baan kusii dhiirigelinaynaa gabdhaheena ayna la xishoonina gabdhuhu xishoodkoodaa badan laakiin gabdhihii yararka ah waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan ka xishoonin maadaama ay caafimaad yihiin caafi- biology caafimaad kusoo gala caafimaadka markaad baranaysidna inaad xishood xagga iska dhigtidaa la rabaa aysan ka xishoonin maadada waqti maadadooda ay juhdiga soo geliyeen inay ka faa'iidaystaan waxaan ugu baaqayaa wadanku waa wadankoodii ha kusoo dhowaadaan naag walba iyo qof walba iyo gabar walbana ficilkii ay wadankeeda kula macaamusho bay ummadana la dhex tegi doontaa waan kusoo dhaweyneynaa gabdhaha oo dhan dhammaantood gabar allay gabadhii waxbarata oo degaanka dhoobley soo gashay iyo nawaaxigiisa waan kusoo dhaweyneynaa insha allah ugu horeyn soo dhawow adigoo magacaaga inoo bilaabayo
magaciigu waa farduuse cali xasan kana mid ah gabdhaha ku nool degmada dhobley kuwaasoo soo dhameeyay jaamacada jaamacadaha dalka sidaynu wada ognahay gabar waxbaratay inay tahay bulsho waxbaratay gabadha waxbarasho yani marka lagu leeyahay waxbarasho macnaheeda maaha keliya iskool intii la tago wax la qoro jaamacad la tago wax la qoro waxbarashada xitaa waxay ka imaan waxay ka bilaaban kartaa guriga ubadkaaga gabadhu waxay noqonaysaa gabar isku filan hooyo isku filan waxay noqonaysaa gabadhu markay noqoto gabar jaamiciyad ah yani gabar secondary school dhameysay waa gabar waxbaratay maasha allah oo level one ay taagan tahay laakiine ilaa heer jaamacad markay gaarto waxay gaaraysaa level two kaasoo ay isagana ah meesha ugu sii sareysa oo qofkani waa jaamici la oranayo intaa kadib gabadhu waxay noqonaysaa mid anfacda nafteeda tan waalidkeeda tan walaalaheeda tan nolosheeda qoyskeeda everything oo faamiligeeda ka mid ah way anfacaysaa magaalada anfacaysaa gabadha markay aqoon-yahanad noqoto waxaa laga yaabaa inay fariisato ofisyada inay fariisato bangiyada inay fariisato een, inay maxaa la dhihi jiray mashruucyo badan oo magaalada laga maalgelinayo ay ka qayb qaataan gabar caafimaad fadhido gabar i t ah gabar agriculture ah gabar accounting ah waxaasoo dhan intaasoo ofisa gabdha wada fariisanaya heerka ay ku gaareenna waxay tahay in jaamacadaasi ay barteen waxaan ku baraarujin lahaa inay jaamacadaas aadaan aqoontooda sii kororsadaan waxbarashadooda high level ay ka dhigaan kulligeen waa ognahay education is a important education is a very important marka gabdhaha waxaan kula talin lahaa aniga anigoo soo gabagabeynaayo inay jaamacada aadaan si ay u helaan shahaadooyin heer sare ah u noqdaan loo yiraahdo gabar jaamiciyad ah gabadhaas waa jaamiciyad si loo yiraahdo waalidkeeda iyo nafteeda u anfacdo si ay nolosheeda u qurxiso una horumariso
ugu horeyn soo dhawow adigoo magacaaga inoo bilaabayo asalaamu calaykum magacaygu waa faadmo xirsi faarax waxaan ka hadlayaa mowduuc ku saabsan gabdhaha in waxbarashadooda kor loo qaado anigu waxaan ahay gabdhaha waxbartay oo ku nool degmada dhobley waxaan rabaa in xoogga la saaro gabdhaha waxbarashadooda kaalin muhiima weeye gabadhu markay waxbarato waxyaabo badan bay ka anfacaysaa waxbarashada gabdhuhu faa'iidooyin badan baa laga helaa oo ka mid yihiin gabar waxbarato waa bulsho waxbarata baa horey loo yiri marka gabadhu reerkeeday anfacaysaa awlaadeeda anfacaysaa maanta gabar waxbarato waa macalmad gabar waxbarato guri ay joogtana guryaha kale waa ka duwan yihiin waxaa rabaa waxbarashada gabdhaha inaan la dhaliyasanin oo kor loo qaado anigoo ku hadlaya afka gabdhaha waxbartay oo ku nool degmada dhoobley waxbarashada gabdhuhuna waxaa leeyahay gabadhii nasiib u hesho oo waxbarasho hesho inay ka faa'iidaysato oo xooga saarto oo waqti geliso oy kaalin fiican gasho oo si weyn ay waxbarashadeeda uga soo muuqato waalidkan waxaa ku boorinayaa gabdhaha waxbarashadooda inay xooga saaraan waxbarashada gabdhuhu waxay idinka caawinaysaa waxyaabo badan oo dhanka guriga ah oo sidoo kale dhanka gurigeeda ah beri markay mustaqbal yeelato gabadhu markay tahay gabar waxbarata gabdhaha kale way ka duwan tahay hadday noqoto gurigeeda siday u dhaqan lahayd u maamuli lahayd oo ilmaheeda wax u qabsan lahayd waxyaabaha qaar mararka qaar waxaa dhaca ilmo dhowr sano guriga wax lagu baro waalidka hooyadu wax ku barto kadib isagoo tababaran ee waxbarashadiisa uu horey yacni u suurto gashay inuu horey ka bilaabo meesha ilmaha qaar ayagoon alaf iyo waxba aan waxbarasho garanayn inta waxbarasho la geeyay ay hadhowna waa in wax ka bilaabaan la waayo ay ku adkaato marka gabdhaha waxbarashadooda faa'iido badan baa ku jirta waxaan ku boorinaya waalidkana inay xooga saaraan inay gabdhaha waxbartaan gabdhuhuna inay waxbarashadooda kasoo baxaan
ugu horeyn soo dhawow adigoo magacaaga inuu bilaabayo
bismillaahi raxmaan raxiim magaceyga waa nasre axmed xaaji waa markaad fiidhisada caalamka adduunka waa meesha keliya oo ugu wanaagsan ajir haddii la dhahana ajir aad ka helaysid adigoo haddana shaqo ka raadsaday waxaan u sheegnaa inaan nahay dhakhaatiirta ka howlgala istaalka haddana u taagan in ay caafimaad ahaan ay ka caawiyaan hooyooyinka ahna haddana inaan wax usoo barano inaan ayaga wax u qabano horto dabcan qofka markuu wax soo barto wuxuu usoo baranaya inuu hamiga uu leeyahy uu ka gaaro shakhsiyaadiisa iyo bulshada uu wax usoo bartabo gabdhaha iyaga ee waxaan ku dhiirigelin lahaa in ay ku dhiiradaan waxbarashada ay soo barteen iyo aqoonta caafimaad ay leeyihiin inay bulshadooda usoo bandhigaan dabcan qofka hadduu wax soo barto inuu goolka wax usoo barto inuu ka gaaraa fiican midha koolkana sidiisa waa cal adeegna wuu u baahan yahay xifradna wuu u baahan yahay self confidence waxaa la dhahay qofka waa inuu marka horeeto kalsooni naftiisa uu ku qabo qofka hadduusan kalsooni naftiisa uusan ku qabin waxba bulshada ma soo bandhigi karo midha koolkana sidiisaba qofka haddii uu ka cabsado waxba ma baranayo inta badan way jirtaa gabdho intay soo bataan jaamacado practicalka haddana iyagoona dhammaysanin dhexda uga tegaya cabsi darteed waxaan leeyahay gabdhahaas aqoonta ay soo barteen ha ka faa'iidaystaan bulshadana ha uga faa'iideeyaan ayagana maxay ahayd ha ka faa'iidaystaan waayo wax waxaan usoo baranaya keliya inaan qofku wax ugu qabto yes laakiin haddana inaan aniga aan ka faa'iido oo at least aan nolosheyda aan ka maareen karo marka maxay ahayd gabdhaha walaalihii ee dhammaan waxaan leeyahay dhakhtarka siis oo lagama dhargo caalamka waxyaalaha aan laga dhargin waxaa waaye mar walba dhakhtar kastoo jooga caafimaad kastoo muliso kastoo joogto gaabka caafimaadka qofka inuu soo barto lagama dhargo marka waxaan leeyahay gabdhaha waxbarashadooda ha soo bandhigtaan maxay ahayd halkaasaan ooga baxayaa gabdhaha iyagana ugu horeyn soo dhawow adigoo magacaaga inuu bilaabayo iyo gabdhaha ka mid tahay
magacaygu waa amine cabdilaahi maxamed
waaga horete gabdhaha wax may baran jirin oo gurigaa liskaga heen jiray laakiin hadda gabdhaha ayagaa ka badan xagga xagga waxbarashada ayagaana kaga wanaagsan waxbarashada oo kaalmaha hore gala gabar waxbaratayna faa'iidada ay leedahay waa la sikooda ogyahay laakiin dadkeena ma ku baraarugsana marka waxaan leedahay gabdhaha waxaa bartaan gabar waxbaratay oo bulsho waxbaratay gabadha ayadaa bulshada soo saarto gabdhaha waxbarashada inay muhiim u tahay gabdhaha inay waxbartaan waxbarashadooda ay siyaadiyaan waxbarashadu faa-iido ma ahane khasaare ma lahan gabar waxbaratayna waa bulsho waxbaratay mar walba gabdhaha ayagaa bulshada haga qofka dadka bulshada wada dadka bulshada soo bixiya dadka bulshada barbaariya caruurta soo kacaysa iyo jiilka cusub wixii barbaarin lahaa dadkii barbaarin lahaa dadka soo saari lahaa waa dumarka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeed waxbarashada ay ku dadaalaan si hooyo tayo leh ee usoo saarto ilmo tayo leh oo cilmi iyo caqliba ka dhisan wax tayalunbaa wax taya la soo saari karaa marka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed waxbarashada ha ku dadaalaan waxbarashadana ha siyaadiyaan Een, si kastoo loo eego si kastoo loo fiiriyo waxbarashada faa'iidadeeda faa'iiday leedahay xag diiniyan iyo xag kale taho cilmi in la kororsadana dembi ma ahan waxbarashadana keliya maadi ma noqoto ee waxbarasho diiniya jirto oo dadka anfacaysa akhriya adduunkoodaba haddana waxbarashada iyo aqoonta aad bay muhiim u tahay markaa taa ay hooyo waxbaratay oo aqoon leh een, xitaa reerkaada si fiican baad u haysanay ilmo wax caqli badan oo fiican oo wanaagsan oo cilmiga aad soo baratay aad ku shubtay baa soo barbaarinaysaa maxaa yeelay hooyada marka koowaad waa macalinka u horeeya ilmaheeda waxbara marka hooyada hadday cilmi leedahay qof waxbartay tahay een, aan jaahilad ahayn ilmo wan wanaagsanay soo saaraysaa oo akhlaaq iyo dhan cilmi iyo dhan aqliba ka dhisan marka waxaan leeyahay gabdhaha waxbaranaya waxbarashadiina ku dadaala waxbarta laakiin waxbarashadiina ku dadaalo gabdhaha waxaan leeyahay waxbarashadiina idinkana ku dadaala
ugu horeyn soo dhawow adigoo magacaaga inoogu bilaabayo iyo gabdhaha ka mid tahay
magacayga waa idil axmed gabadha hadday wax baratay mustaqbal yeelatay ilmaheeday anfacaysaa nafteeday anfici waalidkeeday anfici bulshada dhanay anficaysaa ay wax bartaan ay miisaan isu yeelaan intaas ugu baqa gabdhaha soomaaliyeed ayga waa khayre maxamed dhaqane kalkaalisada ka howlgasho isbitaalka weyn ee dhoobley walaahi howshaas eh, way jirtaa walaashay arrintaasna waa arrin iska adag laakiin qof kasta oo adag oo kartidiisa dhan baa ka bixi karaa midda kale aniga hooyaan ah maxaan ahay hadda hooyo laakiin markaan shaqadan baranayay waan ogaa inaan hooyo noqon doono oo mustaqbal aan yeelan doono hadde waxaan u bartay waa inaan isku qabani karo maadaama arintii muhiimka oo hooyada u ahay ay tahay een, maxaa la dhahay midwifery oo aniga dumar aan ah aniga aan u baahan kow markaan iska bilaabo haddii annaga hato aan iska reebno markaad suuqa tagto hato businesska markaad tagto waxa qoyska maareynaya hooyada u badan raggii hadda way yaraadeen saan filaya marka way way buuxiyeen booskooda dumarka saan filaya haddaan maxaa la dhahayay runtii aan ka hadlo laakiin middan oo maxay aheedoo dadka markaad wax u qabanay adeegio ayagii u wado howshoodii caafimaad bay si kale u fahmayaan oo maxaa la dhahay dadkii ay iska dhaadhicinayaan iyadoo elya inaa mar si fudud wax ugu qabato rab inbee mar dambe wixii ay aqbalayaan waa tahay dhegeystayaal waxaa intaa inoogu eeg barnaamijkeenii haweenka aad kala socoteen raadiyaha sanguuni mowjadii siddeetan iyo toddoba dhibac toddoba mekartis dhobleyna waa xigeeda toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadlaynay haweenka waxbartay ee ku nool magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa gabdhaha waxbaranaya ugu baaqay inay kor u qaadaan aqoontoodii waxbarashadooda barnaamijka waxaa idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysay anigoo ah firdoos axmed cabdi intaan barnaamijkan kiisxiga dib hawada ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegaa sidaasiyo nabadgelyo
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeyo iyo hayin dulqad badan